siyaasi maxamed cali aamin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in awood militari aan looga adkaan karin dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka aysan wax deganaansho ah la rabin ummadda soomaaliyeed keliyana ay ka shaqaynayaan burburkeeda iyo inay xasarado isaga dhex jirto waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay hal meel kaga soo horjeestaan shisheeyaha waxa keliya ee lagula dagaalamayana ay tahay islaamnimada ay heestaan marka shabaab nabad waa qaadanayaan ee nabad halaga raadiyaan aan leeyahay aniga aniga wallahi i believe i believe waan rumaysana oo rumaysana inay shabaab nabad qaadanayaan ee ummadii ilaahay oo dhan hadday dhahaan shabaab argagixiso waayo oo markii gaalada lagu hadlo war gaalada islaamku inuu isku dhamaaday jeceshahay wallahi inuusan gaal nin islaam ah xataan u samaynaynin ee islaamku inuu isku baaba'o oo soomaaliya wax loola dagaalamayo oo waddan islaam ah waayo inuu fash inay fashilantaan insaanimadaasa loo diidan yahay marka shabaabkan marka waxaan dhihanaya aniga war wadankan wadan islaam ah waa gaalamo ombere gaalada u midooba oo heshiiyaan siyaasiyiin badan oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa horay u sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan la loodin karin maalmo kor ay ahayd mar uu ka hadlayay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka uu tilmaamay in dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu jabay taa beddelkeedana awoodda al-shabaab ay sii xoogaysanayso